بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ee, waxaan halkan doonaynaa inaan ka warano ixtifaalka mawliidka rasuulka loo ixtifaalo macnaha waxaan rabnaa inaan caddayno mashruuciyadda wax la jideeyey oo shareecada islaamku jideeyey uu yahay ixtifaalka dhalashada khayru khalqillaahi loo ixtifaalo iyo dadka ahlulfasaadka iyo ahlu dalaalka ah fasaadka iyo baayida ahalka u ah inay diidan yihiin kolka ka warramidda laga warramo rasuulka la doortay ee rasuulka ilaahay ah sala allahu calayhi wasalama waxaa weeye ka warramid oo laga warramayo khalqiga ilaahay kii ugu kaamilnimada badnaay ee uguna akhlaaqda sarreeyey laga warramayo weeye marka ixtifaalka dhalashada rasuulkaas alle sala allahu calayhi wasalama ee xuskeeda loo ixtifaalaahi waxaa ku dhex jira hanuunka calaamooyinkiisa ayaa ku dhex jira waxaana weeye ixtifaal oo ruuxa muslimkaahi uu ku socoshanayo suurooyinka ifkiimaya iyo mawaaqiftii sharafta laheed iyo waxqabaya waxqabashayaalkii weynikaba waaweynaay ee nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama nebiyada iyo rusushaba lagu khatimay uu sameeyey mawaaqifta caynkaasa iyo waxqabadaalka caynkaasina waa kuwa ku habboon xusida la xasuusto in qalbigu uu ku sugnaado laabuhu ay ku degaan naftu ay ku xasisho oo ay ku hanuunto baadideeda ay uga hanuunto dadka muslimiinta ahi marka ay soo coshanayaan oo mar walbaba ay soo celinayaan mawaaqiftii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo tilmaamihiisa iyo waxyaalaha nabigu uu kulmiyey iyo acmaashii wanaagsanada nabigu u qabtay iyagoo ku sallinaya salaamayana nabiga marka ay xusayaan arrintaa waxay ku raacayaan kitaabka qur-aanka kariimka ah dikriga xakiimkaa ah ayay ku raacayaan oo ay ku soo aroortay in fara badan ee nebiyaalka ka mida qisooyinkooda iyo dad aan iyagu nebiyaalba ahayn oo ah dadka rumaynta badan ee sidiiqiinta la yidhaah iyo dadka saalixiinta ah aayadda aayadahan ayaana ka mid a aayadaha dadka xusuustooda looga sheekeeyey iyo xuskooda udkur fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa ku xus ayaa mar walbaba qur-aanka ku soo arooraysa dikraduna ee xasuus xusiduna waxaa laga soo qaatay min adikri xusuusashada ayaa laga soo qaatay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu soo arooriyey magacyo iyo mawaaqifka tilmaamo caddad tiro ay leeyihiin nebiyadiisa iyo rusushiisa ka mid a isagoo caqliga bani aadamka milicsiinaya inuu u yeelay nebiyaalkaa iyo rusushaas carab run ah dadka dambe dhexdooda ugu yeelay an qad jacala lahum lisaana sidqin fi laakhiriin dadka dambe oo ka dambe aakhiriin kuwa ka dambeeya inuu carab run oo ugu yeelay lisaana sidqigaa oo ka aakhiriin loogu yeelay culimmadu waxay ku fasireen xusidda wanaagsan xusibayaalka dambe oo la carbinayo la xuso ayay maaragtay ay ku fasireen wey xuskaas asagaana wakhtiyaalna ruuxu keligii isagoo ah ayuu xasuusanayaa wakhtiyaalna wuxuu xasuusanayaa ixtifaal weyn oo qurux badan iyadoo maaragtay lagu sameeyey ayuu xasuusanayaa kolka xasuustaa iyadaahe wanaagsan ee qiimaha badan leh ee midda ixtifaalka weyn lagu sameeyey ah weliba rususha kaliya in loo ixtifaalo laguma maaragta gooni yeelin ee waxaa amaalmarin looga yeelay addoommada ilaahay ee muxsiniinta ah awliyada ilaahay iyo saalixiintaa oo dhan ayaa maaragtay looga yeela amaalmarin adduunyada ay ka tegeen dadka joogaaha inay soo xasuustaan ilaahay baa wuxuu ku oranayaa suuratu saafaad dhexdeeda isagoo ka warramaya nabi nuux calayhi salaam wajacalnaa duriyatahu hum lbaaqiin duriyadiisiaan kuwa hare ka yeelnay wa taraknaa calayhi fi laakhiriin kuwa dambe dhexdoodana waan uga tagnay oo ammaan ay ammaanayaan iyo xusid ay xusayaan ayaan ugaga tagnay weeye aan dhex tagnay salaamun calaa nuuxin fi lcaalamiin nabi nuux korkiisa salaam ha ahaato innaa kadalika najdi lmuxsiniin sidaasaanu dadka muxsiniinta u amaal marinaa innahu min cibaadina almu'miniin addoommadannada mu'miniinta ah ayuu nabi nuux ka mid ahay marka sidaa ayaa qur-aanka loogu xusay ummadaha dambana inay xusayaan loogu sheegay nabi nuux iyadoo ilaahay nebiyullaahi ibraahimna uu ka warramayo ayuu alla yidhi wa taraknaa calayhi fi laakhiriin kuwa ka dambeeya ayaa nabiga korkiisa ugaga tagnay wa oo way ammaanayaan wey waxaa la rabaa inay soo waa wa taragnaa calayhi fi laakhiriin marka ilaahay uu leeyahay inay ammaanaan ay soo xusaan ayaaba laga rabaa weeye salaamun calaa ibraahiim salaam nabi ibraahim korkiisa ha ahaat kadalika najdi lmuxsiniin sidaasaana muxsiniinta oo amaal marinaynaa in maarti dad ka dambeeya ay soo xusaan amaalmarin dadka wanaagsan lagu amaalmarinayo weeye innahu min cibaadina almu'miniin addoommadannada mu'miniinta ayuu nabigaasu ka mid ahay sababtadada ka dambeeyaahi ay u soo xusayaan isagoo ka sheekaynaya nabiyullaahi muusa iyo nabiga kale sida ilaahay nabigiisa ah ee nebi haaruun ayuu alla qur-aanka wuxuu ku yidhi wa taragnaa calayhimaa fi laakhiriin salaamun calaa muusa wa haaruun iyagana labadaa nabi dadka ka dambeeya dhexdooda ayaan ugaga tagnay wax ugu baaqi ahaanaya in lasoo xuso ah salaamun calaa muusa wa haaruun nabi muuse iyo nebi haaruun korkooda salaamo ha ahaat arrintaa iyadaa hun amaalmarin weeye dadka wanaagsan la amaalmarinayo innaa kadalika najdi lmuxsiniin annagu dadka wanaagga sameeya sidaasaan u amaalmarinaa innahumaa min cibaadina almu'miniin hadda addoommadannada mu'miniintaa ayay nebi muuse iyo nebi haaruun ka mid ahay haddana ilaahay nabi ilyas oo ka warramaya calayhi salaam ayuu wuxuu yidhi wa taraknaa calayhi fi laakhiriin nabi ilyaas ayaan kaga tagnay dadka ka dambeeya dhexdooda waxbaan ugu baaqi yeellay in la xuso ah salaamun calaa aali ilyaasiin ilyaasiin korkiisa salaam ha ahaato innaa kadalika najdi lmuxsiniin sidaasaan dadka wanaagsan u amaal marinaa maxaa yeelay oo maaragtay loo salaamayaahoo ummadaha ka dambeeya usoo xusayaa nabiga innahu min cibaadina almu'miniin addoommadannada mu'miniinta ayuu ka mid ahay baa layidhi waxaa lagu allaynayaa nabiyaalkaa marka la xusayo inay maaragtay addoom muxsiniinta addoommada ilaahay muxsiniinta iyo kuwa mu'miniinta ah inay ka mid yihiin ayaa lagu allaynayaa kolka aayadahan iyo aayado kale qur-aanka ku jiraaba waxay ka warramayaan ambiyada iyo rususha ilaahay xusidda la xusayo la waariyey ummadaha dambe dhexdooda lagu xusayo kolka siyadkeenna xabiibkeenna nebi moxamed rasuulka ilaahay ah sala allahu calayhi wasalama ambiyadana lagu khatimay mursaliintan lagu khatimay wuxuu xaqiiqa ku yahay in la oogo bian tuqaama dikraahu fi laakhiriina min ummatihi in xuskiisa lagu oogo kuwa dambeeye ee ummaddiisa ka mid a weliba kuma sii jiraan dadka aan iyagu nabiga la saaxiibidiisa iyo asaxaabinimo aan ku sharaxoogin nabiguna wuxuu owle kuwaas aad bay ugu sii baahan yihin in nabigooda xusaan waxaana nabigu maaragtay uu ku maaragtay ula yahay in alle uu nabiga korkiisa uga tago ummadda dambe inay maaragtay ay soo xusaan haddana marka la xusayo ilaahay wuxuu odhanayaa inna kadalika najdi lmuxsiniin innahu min cibaadina almu'miniin ayaa alla qur-aan ku odhanayaa marka muxsiniinta iyo mu'miniintu waxa weeye lafdiyaal weeye rususha muxsiniinta iyo mu'miniinta way maaragtay way ku jiraan dadka rususha rumeeyeyna muxsiniinta iyo mu'miniinta way ku jiraan ee rususha kaliya ma aha marka halkan waxaa farta lagu fiiqayaa dadka muxsiniinta ah oo addoommada ilaahay ka mid a halkan waxaa lagu ishaarayaa dadka muxsiniinta addoommada ilaahay ka mid a rusul bayaay ahaanini inay dadka ka dambeeya korkooda ay tahay an yadkuruuhum dikra xasanan xusid wanaagsan inay xusaan inay maaragtay raad ahaasho u dalbaan alleh inay maaragtay waxaa weye ka raalle ahaadaan inay markay ka maqan yihiin xifdiyaan sida allaba marka awliyada nabiyadu ay joogeen ilaahay uu xifdinayo u darajaynayey ayaa in loo darajeeyo la rabaa wey marka aayadaha ayaa maaragtay waxay daliil u yihiin iyo aayadaha lamida dadka xusaya saalixiinta nabiyada ha ahaadeen ama awliyada kaleba ha ahaadeene wa taragnaa calayhi fi laakhiriin nabi walba waxaa la odhanaya kuwa ka dambeeya ayaan uga tagnay taragnaadaasu marna nafteeda mafcuulka ugu guurtaa marna laan bay ugu gudubtaa maray calaa ugu gudubtay baa hadda la arko wataragnaa calayhi weeye marka wataragnaa calayhi waan ku xambaarnay oo xagga rabbiyaa wax looga xambaarayaaho in la ammaano dadka ka dambeeya ammaanahan dadka ka dambeeyaa laga rabaa ayaa ma arka halkaana kaaga muuqanayda weeye kolka aayadahan iyaga ah ee ka warramaya akhbaarta iyo qisasta ka warramaya in inta layska qiseeyo o layska warramo aan wax kale ka dambeey macnaheedu ma aha ee axkaam iyo mowqifyaal loo baahan yahay ayaa aayadahaanu ay aasaasayaan oo looga baahan yahay inay axkaamtaa fuliyaan mowqifyaalkaasna istaagaan dadka ka dambeeya ambiyada iyo mursaliinta iyo awliyada dadka ka dambeeyaahe mawaaqiftaas iyadaahoo inay istaagaan la doonayo dadka mu'miniintaahi waxaa weeye addoommada ilaahay doortay ee ka horreeyey inay jeclaadaan weeye inay weyneeyaan weeye inay maaragtay dareen yacni maaragtay jacayl asalihi uu maaragtay ku dheehan inay maaragtay laga helo ayaa maaragtay la doonayaa weeye in maaragtay laga helo jacayl ay mu'miniintaa jecel yihiin jacaylkaasoo marka dambe gaara in carabka kuwaa jecel awliyada iyo nabiyaalka jecel maaragtay uu ku dhawaaqo waxaa weeye jacaylkooda iyo maaragtay waxaa weeye darajayntooda iyo weynayntooda ay weynaynayaan nabiyada iyo dadka awliyada ah ay weynaynayaan arrintaas iyada ah ayaa maaragtay meesha laga rabaa wey marka dareenka oo ambiyada iyo rususha iyo awliyada ilaahay in la ixtiraamoo la weyneeyo o la derajeeyo oo maaragtay dareenka noocaasa ee addoommada mu'miniintaahe ilaahay maaragtay uu hanuuniyey ay derajeeyaan dareenkaas isagaahi waa dareen oo sarreeya oo yani maaragtay waxaa weeye ilaahay maaragtay uu ku maaragtay ku maaragtay ku daraysiinayo weeye dareenka isagaa haddana dadka mu'miniinta ah lagu xambaari lagu xoogi maayo oo cidina ku qasbi maydo jacaylka iyo xuska dadka saalixiinta ah ee waxaa weeye iyadoon cidina ku xoogin ayay waxay tahay dareen oo maaragtay la geliyey oo daatadooda ku sugan oo markaa laabahooda ka soo burqanaya carabyaduna ay maaragtay ay cabirayaan markaas ayaa dadka mu'miniintaahi wanaagsan salaam iyo ammaanid iyo kusallin iyo raacid ay dadka mu'miniinta ah ay maaragtay intaasoo dhan ay u fuliyaan ayaa halkaa maaragtay ka soo xasilay wey awliyada ilaahay iyo nabiyada ayay arrimahaasoo dhan mu'miniintu ay la qaabilayaan kolka ixtifaalka nabiga la doortay sala allahu calayhi wasalama nabigeenna moxameda loo ixtifaalaahi waxaa uu weeye dig xusidda wanaagsan iyo siirada caraf siirada rasuulka ee carafta badan leh ee qiimaha badan leh ee maaragtay waxaa weeye un la cabiro taa ayay maaragtay ay tahay weeye marka ummaddaa ka dambaydoo cabiraydaana hudayso wanaagsan iyo sharaf heer shara ah ayay maaragtay iyo ajir intaba ayay maaragtay ummaddaanu ay maaragtay ay ka helayaan weeye marka arrintan marka lagu bixinayda inaan ixtifaal ka hadallo mawliidka rasuulka sala allahu calayhi wasalama loo ixtifaalaayo waxaa weeye dadka ayaa saddex qaybood u qaybsan dad waa dad iimaan leh oo nebigooda jecel oo dadka maaragtay saalixiintaa jecel oo nebigooda maaragtay xusaya oo u ixtifaalaya oo maaragtay waxaa weeye ku sallinaya oo ammaanaya oo maaragtay waxyaalo fara badan oo khayraadkaa samaynaya dadna waxaa weeye dad iimaankii oo ka tegey oo xumaaday oo nebigii weynayntiisa iyo darajayntiisa iyo qiinayntiisa ka soo hor jeeda marka dadkii ka soo hor jeeday nabiga waxaa weeye arrintaa nabiga la darajaynayo ayay dadka u diidan yihiin dadkii mu'miniinta ah ee qalbigoodu wanaagsanaa oo nadiifka ah ee nebigooda jeclaayna nebigooda ayay xasuusanayaanoo waa ay xusayaan nebigooda marka labadaas dad waa laba dad oo isdiidan oo kuwii nabiga kasoo hor jeedaan ahlu baadil yihiin kuwa nebigooda jecel oo xusayaana ahlu xaq ay yihiin dad kale oo ku dhex wareerayo iyagu aan waxba ogeyn ee aan war hayn oo markaa maaragtay cilmiyaru haydana in badan baanu aragnayo arrintaa maaragtay ku wareersan wey marka si arrintaasoo dhan looga dawoobo ayaan maaragtay waxaan doonaynaa inaan halkaan maaragta aan arrintaa aan ka hadallo wey marka koobaad marka waxaan insha allahu hadlaynaa maahiyatu lmawlid mawlid maxaa la yidhaah ayaanu ka hadlaynaa ixtifaalka loo ixtifaalo mawlidka rasuulkana rasuulka ilaahay mawlidkiisana muxuu yahay baan ka hadlaynaa haddana waxaan ka hadlaynaa wasaa'ilu tacbiir cani ilfaraxi birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ee waxyaalaha faraxa rasuulka lagu cabiri karo oo lagu gaari karo in rasuulka faraxiisa la cabiro lagu cadlo ayaan haddana ka hadlaynaa waxaan haddana ka hadlaynaa insha allah mataa dahara alixtifaalu bilmawlid wa miman mawlidka loo ixtifaalaahay goormay soo daahirtay bilaabatay dadka ixtifaalkaa sameeyanay ahayn wixgelintaa aada u bilaabay marka dabadeedna waxaan ka hadli doonaa xukunka mawlidka iyo ixtifaalka loo ixtifaalaayay waxa uu yahay ayaan ka hadlaynaa wey mawlidku horta waxaa weeye kelimada almawlid la yidhaah laba macnoba waa lagu fasiraa macnaha koobaad waxaa weeye خروج المصطفى صلى الله عليه وسلم من رحم أمي في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام بقول شن بقول كوب يتضباطن كي أبيغا وهو يدي أيضا شيء لبا يترنك مالك لبا يترنك بشن موليد كليرا أيضا يترن أهد دلشدي نبي قول شيء سنة كنا أهاي شن بقول كوب يتضباطن كي من ميلاد المسيح عليه السلام dalashada nabi ciise iyadoo intaas sanayaalka intaa leeg laga joogo sanadkaana waxaa carab nimanka la yidhaha u yaqaaneen caamilfiil bay u yaqaaneen sanadkii maroodiga waa sanadka maroodiyaal isagoo wata abrahatul ashram ninka la yidhaah ee xabashigaa oo kacbada kusoo duulay makal mukarama uu ku duulay isagoo doonaya kacbada sharaf kale inuu dumiyo kaa uu ilaahay uu halaagay isaga iyo ciidankiisiba duleydka magaalada makaal ah uu ku halaagay bidayrin abaabiila shimbiro koox kooxa ayaa lagu halaagay suuratu fiil oo qur-aan kariim baa ka mida sida kusoo aroortay macnaha labaad oo erega mawlid uu leeyahay waxaa lagu fasiraa erega almawlid marka labaadna dammu shamaa'ili rasuuli sala allahu calayhi wasalam waxyaalaha nabigu kulmiyey oo laysu soo ururiyo iyo sifaadkiisa khalqiyada ah oo abu tilmaamaha abuurista ah oo nabigu leeyahay iyo sifaadkiisa khuluqiyada ah oo dabeeco ahaan ah kitaab keliya lagu soo kulmiyo oo nadmi laga dhigo oo la taxo shicir laga dhigo taxan ama nafsiba laga dhigo oo hadal daadsan oo aan taxnin laga dhigo kitaabka noocaas oo kalena waxaa lagu magacaabaa mawlid ayaa la yidhaah ama almawlid ayaa kitaabka isagaa la yidhaah wey ixtifaalka ayaan haddana ka warramaynaa alixtifaalu bilmawlid ayaan maarata aan ka warramaynaa wey waa waa anaga hadda hor usoo sheegnay in cinwaanku uu yahay darsigeenana aynu ka hadlaynaahe mashruuciyat اlاxtifaal bimawlidi khayri khalq اllah wa mukhaalafatu ahli اlfasaadi wadalaali marka ixtifaal luqada carabiga waxaa lagu yidhaah alihtimaam shaygoo laga murugoodo iyo walcinaayatu shaygoo la tixgeliyo ayaa la yidhaah masalan waxaad odhanaydaa jaa'a lii fulaanu hebel baa ii yimid faxafaltu bihi waan u aaba yeelay hebel ama waxtafaltu bihi waan u aaba yeelay waa isku midkii wa jaa'a camrun camar baa bakran bakar u yimid falam yaxfal bihi uma aanu aaba yeelin walam yaxtafil bihi uma aanu aaba yeelin arrintaa oo dhammaanteedna waan u maartay waan u ixtifaala haddii la yidhaana waxaa weeye waa bimacna alihtimaam waalcinaaya ka murugoosho iyo tixgelin weeye uma aanan ixtifaalin haddii la yidhaana waa cadamu alihtimaam waalcinaaya inaan waxba laga murugoonin laga tixgelinin wey xafli haddii la yidhaha alxaflu waa maxay isagu alxaflu waxaa weeye madhar alixtifaal ixtifaalka iyo aabayeelka dhacay madharka ka muuqanayo meeshaa laysugu yimaaday weeye walaa yakuunu xaflun sideedabana xafladi ma dhacdo ilaa can ixtifaalin ihtimaam iyo cinaayo mooyaane in dad ay ihtimaamiyaan ka murugoodaan ay tixgeliyaan oo maarata ay markaa wax isku duwaan oy wax isku habeeyaan ayaa xafladi ku dhici kadhaa weeye marka dadka bani aadamkaahu waxaa weeye dad oo mawduuciyiina weeye marka ay ixtifaalka ay dhigayaan oo ay maaragtay ixtifaalayaan rasuulka sala allahu calayh wasalama ilaahay marka muslimiinta ay u ixtifaalayaan dhalashadii rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayay u ixtifaaleen ee dhashadiisi uma ixtifaalin ou maaragtay adduunyadan uu ka tego weeye sala allahu calayhi wasalam waayo oo dhimashada in loo ixtifaalaayo taas waxaa lagu tiri karayaa mahda rasuulkiibaa ha loo caroodo miyaa markaas haddii maaragtay dhimashadiisa lagu farxo oo loo ixtifaalo taasi xumiya ka imaanay taa iyada marka waxaa taa lagu farmaya waa laga muruganayaa dhalashadiisii ayaa lagu farxayaa oo maaragtay la tixgelinayaa oo loo ihtimaamayaa wey muslimiintuna waaba ka karaamo badan yihiin oo alle agtii waa uga karaamo badan yihiin inay nebiga dhimashadiisa ay ku farxaanoo ruux muslim inuu nebiga dhimashadiisa ku farxaayo wax geli kara qalbigiisa ama kasoo dhicin karayaba ma aha wey gaal iyo munaafiq unbaa taasi ay ka suura ka suuragelaysaa wey marka haddii dhimashadiisa maaragta loo ixtifaalaa waxay noqon laheyd murugo in lasoo cusboonaysiiyo ayay maaragta ay noqon laheyd wey taana maaragta wax la ogolyaha ma ahano islaamku ma ogolaanayo wey marka ixtifaalku waa farax oo arrin lagu farxo arrintuna arrin muhiima ah oo maaragtay ayaa maaragtay ixtifaalku uu maaragtay yahay wey marka maadaama uu sidaa uu yahay sida diinta iyo taariikhda ku suganba waxa bani aadamkaanu ay arkeen ee dhacdaaha dhacay waxa ugu ahamsani oo maaragta ugu weyni oo ugu qiimaha badani waa dhalashada rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ambiyada iyo rususha ilaahayba maaragta lagu khatimo weeye laba arrimoodna sidaa maaragta wuu ku yahay way ku tahay dhalashadaasi waayo oo marka koobaad waa dhacdo weyn oo maaragta lagu taariikhaynayo khalqiga ilaahay kiis boqor sayidka u ahaay dhalashadiisa ayaa lagu taariikhaynaya khalqiga ilaahay oo dhanba mana aha inuu maaragta yahay moxamed binu cabdillaahi oo yatiimu bani bani abi abi daalib maaragta agoonkii bani daalib moxamed binu cabdillaahiyo ah aragtisaasa in loo arko lama rabo sidaas kufaaro quraysha u aragtay iyo kuwoodii waaweynaayo gaalnimada ahalka u ahay ee sida in loo arko la rabaayo kuwaas waa ku hoogeen kolka sida in loo arko la rabaayo waxaa weeye in rasuulka alle inuu loo ictibaariyo nabiyaalka inuu khatimo inuu yahay loo ictibaariyo ilaa maaragtay waxaa weeye intaa maaragtay koonkaan oo dhanba aan la samayn ayaa arrintaas hor loo soo qadarayey in loo ictibaariyo xabiibkii raxmaanka uu jeclaa allaha raxmaanka u jeclaa inuu yahay inta la doortay kii doorka ugu sii ahay inuu yahay oo ilaahay doortay inta ugu sii doorsan inuu yahay in loo arko weeye sidaasna waa sida dadka muslimiinta ahu ay maaragtay nabiga ay u arkeen weeye sala allahu calayhi wasalam marka jihadaas iyada ah ayaa muslimiinta waxay ku bixiday ayagoo jecel oon cidina qasbaynin inay rasuulkooda ay u ictifaalaan sal allau alay wasalam arrinta labaad dhalashada nabigu waxay maaragtay taariikh maaragtay kaay ay taariikh ahaan u furtay oo maaragta waa dhacdo lagu taariikhaynayo ummad dadka loo soo saaray midda ugu khayr badan oo meeshaa ka soo baxday weeye waayo ummaddan islaamka ah ee qiimaha badan leh ee sharafta badan leh inay soo baxdo ayaa maaragta dhalashadaas ka sababantay weeye dhalashadaas ka sababantay weeye marka intaasoo dhanba waxaa weye waxyaalo maaragta ku bixinaya dadka muslimiinta ah inay rasuulkooda marka ay maaragtay weyneeyaan oo ay maaragtay u ixtifaalaan ayaa arrimahaas ku bixinayaan marka waxaa dhacda arrimaha arrimo aan qiino gaarin oo loo ixtifaalaa dhacda xukumooyinka iyo duwalka iyo shucuubta adduunkuba maalinta waddaniga ah ayay u ixtifaalaan ayagoo yacni maaragtay yoom oo maaragtay gaar ahaaneedoo qiimo leh ayagoo maaragtay u arkaya maalinka u arkaya ayay maaragtay u ixtifaalaan wey nin ama dad soo halgamay oo yani maaragtay waxaa weye waddan aasaasay ayay dadku maaragtay u ixtifaalaan wey iyadoo arrimahaas hadda adduunka lagu ogyahay dhacaan haddana horna looma maqal inta ixtifaalaad ku dhacayaana lama maqal dadka diidan nebi moxamed xasuustiisa iyo xuskiisa in loo ixtifaalo oo laysugu yimaado oo yani maaragtay ku dadaalo oo nebiga la weyneeyo dadka diidan oo maaragtay waxaa weeye muslimka ku dadaalayo nebigooda jecel ku gad xugminaya oo wax ka sheegaya weli lama arag ayagoo arrintaas iyada ah diidaya lama arag arrintaa ayaga iyagoo diidaya lama arag ama maarata ayagoo wax ka sheegaya lama arag bal iska dhafa waxaaba la arkaa ayagoo ayagu yani maaragtay meelahaas maalmaha wadanigaa lagu xusayo iyo iyagoo wax ka jooga ayaad bidcada meelahaas ayaad maaragtay aad ku arkee wey ama dadka halgamayaalkaa meelaha lagu xusaya iyagoo wax ka jooga ayaad maaragtay bidcada ku arkee wey marka dadka bidcadaaba qalbigoodu jirkadoo iimaanka alla ka qaaday waxa ay arrintan nabiga loo ixtifaalayo u diidan yihiin taasna aanay u diidanayn waxaa weeye arrintan nabigu waa mid qiimo badan waxay u sabab noqotay diintan islaamkaoo qiimaha badan la ayay u sabab noqotay dawladda islaamkaoo qiimaha badneed ee nebi moxamed uu dhisto islaamka uu dhistay ayay u sabab noqotay ilbaxnimada iyo xornimada muslimiintu ay haysato iyo sharafta ay haysato ayay u sabab noqotay weeye dadka bidcada ah oo iimaanka uu ka rumayna taas iyadaa ma ay jecla oo maaragtay waxaa weeye waa arrin aanay jeclayn marka maadaama sidaa ay tahay khayrka ay iyuu kasoo hor jeedaan weeye halkana waxaan sheegaynaa waxyaalaha lagu gaarayo in la cabiro oo lagu hadlo rasuulka ilaahay lagu farxayo sala allahu calayhi wasalam dadku sida ay u sheegayaan ee faraxa ka buuxa oo dareenku maarata ku jira nabiga ay maaragtay jacaylka ay maaragtay jacaylka nabiga ka buuxsama dadka markuu aada u jeclaadaan jacaylkaas yacni maaragtay inay maaragtay ay cabiraan oo ay ku hadlaan waa kala duwan yahay marka qofkuba si ay maaragtay u cabiroo markaa maaragtay u cabiree wey waana la kala cabiri og yahayo jacaylka nabiga waa la kala muji og yahay marka waxaa ku sugnaaday nabiga ilaahay doortay sala allahu calayhi wasalam siiradiisa nabiga adeerkii abilahaba ahay inuu farxay addoontiisa huwaybiya huwaybiya huwaybiye la odhan jiray markay u keentay wiilka isaga la dhashay ee cabdullaahi bin cabdilmudalib ahaay inanka la dhalay oo nebi moxameda markii dhalidiisa ugu bishaareeday baa uu farxay intii aan awowgii cabdilmudalib aanu moxamed u bixin ayuu ku farxay iyo inta aan rasuulka loo laga soo dhigin ayuu ku farxay faraxaas oo ku farxay wuxuu ku muujiyey inuu maaragtay uu yidhi addoontii u soo sheegtay oo isagu uu lahay inankaasa dhalay usoo sheegtay oo walaalkii loo dhalay waa xoreeyey inuu yidhi farx ku muujiyey wey waxaana saxiixa ku sugnaaday saxiixulbukhaari ku sugan ilaahay inuu abi daalib faraxiisaas uu ka aqbalay oo ku farxay nabigeenna rasuulka alla ah dhalashadiisa uu ku farxay inuu ka aqbalay xabiibkiisa alla xabiibkiisa farxa uu ku farxay inuu ka aqbalay marka cadaabkii looga fududeeyey yowma alinayn maalinka inayn maalin kasta oo isnayna isnayn ah ayaa cadaabka laga fududeeyaa ninka asaga ahay oo gaalna isagoo ah wuxuuna maaragtay dhibacyo oo oo biyo ah dhibacyo oo biyo ah ayuu maaragtay awcadaaho maalin kastaba uu fartiisa ka dhuqaa farixa oo ku farxay dhalashada nebi moxamed awgeed marka gaal ayaa intaasoo maaragta ku helay oo nafcigaa ku helay xoogaga cadaabkaa looga fuudaynayo nimanka ayagu ansaar la yidhaha ansaarta rasuulka ahaay dadka ansaarta la yidhaha ansaarta rasuulka ahaay faraxa ay rasuulka ku farxeen ayagu maaragta way cabireen waktigii nabigu u soo gala isagoo maka ka soo haajiray ayagoo muslimiina qaab kale ayay nabiga farax ay ku farxeen u cabireen jacaylka ay jecel yihiin iyo farax ay u qabaan macnaha way qaabileen waxayna garaaceen dufduuf bay garaaceenoo yacni maaragtay gurbaan bayba maaragtay garaaceen wey waxayna maaragtay ay halkaa ay ku inshaadeen ay ku geeraareen araajiil baxruladasyaal shicirka la yidhaah iyo ashcaar ayay ku geeraareen wey urduusada mashhuurada ah oo maaragtay shicirka ah ayaa kamida caanka ah ayaa kamida wix ay ku geeraareen balaca albadru calaynaa min sanayaati lwidaaci wajaba ashukru calaynaa ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير الداع سدع سيرا بلع البدر علينا ضيح أفر يخبنا أيا فرك أن كسر شيء وأن أمان إنك أمان يوم من ثنيات الداعي جيرت وضدك الوسط وتجري مقالة كسي بحية حجر وقصر شو نقصر قلي نبغي كجيرا وجب الشكر علينا shukri aan shukrinaan ugu waajibay kol haddii nabiga loo yimid maan muddadii ayaa shukri lagu waajibay dacaa ugu yeero lilah alla ugu yeero daacin mid alla ugu yeeraayo ruux allahala raacale intuu jiro ayaa in alla ku shukrinaan lagu waajibtay ayuha almabcuusu fiina ka dhexdeenna alla kusoo dirayoo rasuulka maxameda ahow ji'ta bilamri mudaaco arrin lagaa yeelay oo aynu kaa yeelnay dinislaama ayaad inoola timaaday ji'ta waad timid sarrafta almadiina magaalada madiinana waad sharaftay rasuul ilaahaydaaba yimido sharafka weyn oo magaaladaas heri laheed ma jirto weeye mar haddii meesha maartay rusushu meeshay timaado waa meel sharaf badan meesha culimmada waaweyn iyo dadka qimaadu ay yimaadeen waa meel sharaf badan waa meel jahligii maarata uu ka cararayo wey jahlu ka suulayo marxaban soo dhoweyn wanaagsan baanu ku soo dhowaynaynaa yaa khayra daacin ruux alla ugu yeelo ka ugu khayr badan nebi maxamed ahow ammaaneen nabiga sala allahu calayhi wasalam weliba maaragtay waxay garaaceen gurbaan ayay maaragtay ay garaaceen ayagoo weliba maaragtay cod fara badan oo wada jira ayagoo maaragtay weliba ku qaadaya oo jamaaco dhan ah ayay maaragtay ay samaynayeen wy marka dadka bidcada ah oo diidan in nabiga maaragtay la ammaano waxaa weeye arrinta ay ka soo hor jeedaani waa arrintaa nabiga ka hor dhacday ayay maaragtay ay diidan yihiin wey warasuulu sala allahu calayhi wasalama rasuulkuna yasmacu hada aladii yaquuluun hadalka ay odhanayaanoo shicirkaa wuu maqlayay ammaanta wayatajaawabu macahu fii icjaabin daahirin wa suruurin qaamirin cabara canhu bitilka dacawaati asaalixaat lilansaari wa daraari alansaar kolka nabiguna weliba hadalkaa ayuu maaragtay shicirkaas iyo soo dhowayntaas ayuu waafaqayey aad buu ugu farxay aad buu maaragtay u jeclaystay weliba wuu u duceeyeyo wuxuu yidhi ilaahayow ansaar u dhaaf ansaar maaragtay ubadkooda dambana ilaahay u dhaaf ayuu maaragtay nabigu yidhi wey marka ammaantii iyo wanaagga ay nabiga u sameeyeen iyo maaragtay ixtifaalka ay u ixtifaaleen sidaasay maaragtay nabiga ay amaalgud ay uga heleen wey walam yaqul axadun idina manay odhan ana rasuula sala allahu calayhi wasalam istankara hada alusluub min asaaliib atacbiiri can alfarxati bi sala allahu calayhi wasalama khusuusan wax yidhi ee ammaanta noocaasa iyo faraxa noocaasoo nabiga noocaas lagu farxay iyo ammaanta shicirka lagu ammaanay oo maaragtay nabiga lagu ma lagu madiixay ayaa nabigu maaragtay uu diiday wax yidhi lama arego duco ayuuba amaalmarin uga dhigay nabigu waqad ra'aa fiihi alansaaru badran qad samad makaanat makaanatu waxayna nabigu maaragtay nabiga markay eegeen ansaare ay u arkeen sayax derajadiisu la saran la kor martay inuu maaragtay uu nabigu maaragtay uu yahay oo wax gaari kara wax u dhawaan kara midna aan maaragta aan la arag wey nuur oo maaragtay waxaa weeye iftiin ah oo mujtamacooda iyo mujtamaca dhulka joogo dhanba mugdiga baayida iyo jahliga ka baabi'inaya inuu maaragtay uu yahay jaahilnimada iyo gaalnimada iyo wixii waddanka ka jira markaas gaalaha waqtigaa joogi jirtay maaragtay adduunka joogtay inuu nabigu maaragtay kala eryayo kala kaxaynayo ee hanuunkan lala soo diray uu ku kala kaxaynayo ayay maaragtay arkeen weeye marka kol haddii dayaxa rabbaaniga ah oo korkooda uu ku soo dhashay oo saniyaadkil wibaax meesha la yidhaah buurtaas jiirtaas ay maaragtay wax ka sagooti kus dadka ku sagooti jireen oo uga soo dhashay ayaa maaragtay caadadooduna ay ahaa jirtay inay agteeda wax ku sagootiyaan dadka soo siyaartay ee dadka sharafta leh ee waa kaasoo maalintaas jahligii ayay sagootinayaan cilmigii iyo nuurkii bay qaabileen jiradii midda oo maaragtay caadiga ah oo bani aadamku uu jirado iyo midda caqiidadu jirato intaba waxyaalahaasoo dhan ayay maaragtay iska fogeeyeen wey marka halkaa nuurkii iyo wanaaggii iyo sharaftii ayay maaragtay halkaa ay ku ugu soo xasishay wey halkan haddana waxaa weeye altacbiiru can alfarxati birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama binadmi albadiic faraxa rasuulka ilaahay lagu farxayo oo lagu sheego nadmi badiica shicir heer sare ah in nabiga lagu ammaano iyo hadda aan soo sheegnaba sidaas oo kale ayuu ahay weeye marka kanna waxa weeye waxaa suurowda marka faraxa la sheegayo rasuulka lagu farxayo faraxaasi inuu yeesho qaabka oo shicirka heerka sare ah oo macaanidiisu ay maartay dheer tahay inuu maartay yeesho weeye taariikhda adabka islaamiga ah ayaana inoo soo xifdiday wax fara badan ee diiwaanada shicirka ah oo nabigeenna la doortay sala allahu calayhi wasalama lagu ammaanay sida kutubta kutubu taraajim la yidhaah ay maaragtay u soo xifdidayba waa kutubta maaragtay ka faallayda ragga culimada ah oo ragga maaragtay ka faallayda oo ragga ama qoray ama shicray ama waaweynaayo qiimaha leh kutubta tarjamo ka bixida oo faallaha ka bixida sida ay u xifdiday tiro fara badan ee dadkii rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalama ammaanay ah jeceyl ay jecel yihiin awgiis u ammaanay iyo la cajabid ay rasuulka la cajabeen iyo iimaan ay rumeeyeen nabiga iyo wuxuu la yimaadayba ayagoo weliba u hiilinaya oo difaacaya marka taasina waxaa weeye waxaad heli doontaa kutubta oo dhan ayaad ku hele xasaan binu saabit baa ka mid ahaay saxaabiga ahaay saxaabi kaleo cabdullaahi binu rawaaxa ayaa ka mid ahaay saxaabigu kaleo kacab ibnu maalik ayaa maaragtay ka mid ahaay aad ayay maaragtay u fara badnaayeen wey dana tacbiirka oo farxa la cabirayo inuu qaabka yeeshaa dhici karta nabiga shamaa'ilkiisa uu kulmiyey waxa uu kulmiyey iyo akhlaaqda sharafta leh oo nabigu leeyahay in maanta laga hadlo taasina waa farx lagu farxo weeye bacdi kale ayaa iyagu si gaar ah yacni maaragtay rasuulka inta la cajabeen sala allahu calayhi wasalama marka yaabidda ay nabiga la cajabeen iyo iimaanka ay nabiga gumeeyeen iyo jacaylka ay nabiga iyo islaamkaba jecel yihiin markay xorayeen ayaa maaragtay waxaa weeye waxay tixgeliyeen oy si gaara ugu dadaaleen khasaa'ista rasuulkan sharaftale ku goonida ah iyo shamaa'ilka waxyaalaha uu kulmiyey oo qiimaha ah iyo maaragtay waxaa weeye dabeecooyinkiisa wanaagsan akhlaaqdiisa sharafta leh ayagoo aad maaragtay u diiwaaniyey oo qoray oo sharxay oo ka shaqeeyey oo maaragtay heer maarata dadku ku dayo karaan oo loo caddeeyo oy uga sheekeeyaan maaragtay gaadhsiiyo weeye marka waxay rabeen inay ku daydaan makhluuqa ilaahay abuurata ugu kaamilsan ruux adduunyada laga helay midka ugu sharafta badan ee nabigeena nebi moxamed ah sala allahu calayhi wasalam kutubo sidaas ahaa jiro oo kutubta manaaqibtaa ka mida kutubta shamaa'ilka sida shamaa'ilka imaam tirmidi qoray oo kalea ka mida kutubta khasaa'iska nabiga ku gooniyaa ka mida khasaa'is alkubra oo xaafidu suyuudi qoray ayaaba ka mida kutubtaa marka culimana sidaa ayay nabiga farax ay ku faraxsanaayeen ay ku cabireen marka faraxa rasuulka ah ku farxayo wax hal noocoo kaliyaoo gaara ah ma aha bidcigu wuxuu ku odhanayaa haddii aan maarata annaga ku farxaya meel cidlahan la gelaya oo yaa meel cidlaha lala gela yidhi si alla si maaragtay si si walboo tahayba iyo qaab walbaba in lagu sheego ayaa la doonayaa yaa la dhuuba ku yidhi marka taasi waxaa weeye bainimo wey haddana farax waxaa ka mid a ku dhaqmidda ayaa ka mid a de ku dhaqmidda lagu dhaqmo yani ku dhaqmidda waxaa ka mid a lagu dhaqmo diinta nabiga lagu soo dejiyey sala allahu calay wasalam ku dhaqmiddana waxaaba ka mid a waxyaalaha faraha badan leh oo aan soo sheegnay ku dhaqmidda ayay kulligoodba ay maarata ay ka mid yihiin wey marka nooc gaara in la diido hal noocoo gaarana waa ogolahay qofka jiraaye taasi waa bidcinimo nabigana waa looga fogaanayaa shafeecada nabiga ayaa looga hoogayaa marka wuxuu ku sifooda muslimku ha iska ilaaliye wey ixtifaalka mawliidka rasuulka loo ixtifaalo waktiga oo daawday ayaan halkaan maarata wax ka taabanaynaa wey waxaan hor usoo sheegnay ixtifaalku inuu yahay ihtimaam ka murugoosho iyo cinaayo tixgelin weeye ruuxu hadduu shay oo ku dadaalo oo ka murugoodo waa u ixtifaalay noocii oo maaragtay ku cabirayo arrintaas iyadaa ku sheegayo iyo qaabkuu ku sheegayo qaabka hore ka mida kuu doonayo ha ahaadee marka macnahaasina waa macno jira qaab alla qaabkii aad nabiga maaragtay farciisa aad ku cabirtaaba oo aad tixgelido si gaara aad tixgelidaayo ixtifaalku wuu noqonayaa marka kutubta xadiiska ayaa waxay noo akid o noo xoojineen dadka ixtifaalka mawliidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam rasuulka sharafta leh dhalashadiisa dadka u ixtifaalay waxaa ugu horreeyey rasuulkeenna kariimkaa sharafta leh sala allahu calayhi wasalam waxaana tusinaya xadiidka imaam muslim saxiixiisa uu ku soo bixiyey kitaabu siyaamna uu ku soo bixiyey sayidkeenna abu qataadat alansaari saxaabigaana laga wariyey radia allahu canhu wuxuu yidhi su-ila rasuulullahi sala allahu calayh wasalam rasuulka allaa la weydiiyey can sawmi yowmi lisnayn maalinta isnayntaa soonka la soomay marka aad u soome sheeg la yidhi maxaad u soomee faqaala nabigu waa la weydiiyey faqaala nabigu wuxuu yidhi daalika yowmu wulidtu fiihi waa maalin lay dhalay buu yidhi wa unzila calaya fiihi waxyigana waa laygu soo dejiyey wey marka xadiidkaasi wuxuu tusinayaa ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalama rasuulka alleh qad saama yowma isnayn inuu soomay waqad calala daalika biamrayni laba arrimood buu ku cillo uga dhigay soomkaas labada arrimood midkood waxaa weeye inuu yahay maalinta rasuulka la dhalay arrinka labaadna waxaa weeye maalinta qur-aanka lagu soo dejiyey inuu yahay weeyaan marka waxaa weeyaan waa maalintii marka rasuulka la dhala ayay noqoto wey marka dhalashadii wax dham waxay isugu yimaadeen labadaa shay rasuulka dhaliddiisa isugu yimaadeen maalinna waxaa weeyaan waa mawlid dhalasha isugu yimaadeen oo mawlida isugu yimaadeen maalinna waa mawlidka rasuulka oo waxaa la dhalay daatadiisa ayaa la dhalay maalinka kaleo waxyiga lagu soo dejiyeyna waa ummadan islaamka waa iyo maaragtay waktigii ay dhalatay weeyaan ummad muslimiinu ay soo baxday wey marka rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam dhalashadiisii sida uga murugooda uu tixgeliyey waxay gaarsiida maalinta odashi inuu soomay ay maaragtay ay gaarsiiday weeye hadda dhacdo weyni badan oo qiimo badan dhalashada rasuulku oo taariikhda maaragtay wax ka bedeshay waa taarikhda maarata bedeshay oo taariikhda weyn ayaa soo baxday weeye marka noloshan macnahan heerka sare iyo qiimahan ayay maarata ay siida weeye soomkuna waa cibaado oo oo soomkaas uu soomana waa cibaado oo rasuulku sala allahu calayhi wasalama uu maarata ku xiran weeye oo dhalashadiisa uu maarata inuu u soomayo ayuu maarata uu ku xiran weeye si oo u tusiyo yoomkan isagaa nabigu dhashay in laga murugoodo in loo ixtifaalo inay meesha ku jirto weeye marka cibaado ilaahay jideeyey ama ammaan ha noqoto ama soom ha noqoto ama yacni maarata waxaa weye sadaqa ha noqoto ama baraafuun ha noqoto ama yacni maarata qur-aan akrin ha noqoto cibaado alla uu jideeyey ama salligii nabigu uu kumaa lagu salinayo ha noqoto cibaado uu jideeyey alle ruuxii marka alle ugu dhowaanaya maalinkaas nabigu uu dhashay oo ixtifaalaya ruuxaas isaga ah waa arrin yacni maaragtay derajo iyo qiimo alla agtiisa uu maaragtay u gaaraya weyi kolka ixtifaalka mawliidka sharabtala loo ixtifaalo iyo xukunkiisa ayaan marka haddana maaragtay aan u daadagaynaa weyi ixtifaalkan marka ixtifaalka isu imaanshada laysu imaanayo waxyaalaha lagu samaynayaa waxaa weeye ammaan nabiga la ammaano ayaa ka mida sala allahu calayh wasalam dufuuf in la garaaco oo yani maarata gurbaan iyo meesha laga dhawaajiyo waa wax jira weeye iyaduna sidaan horba usoo maray iyadoo farxa rasuulka lagu farxayo sala allahu calayh wasalam maarata lamarata waxaa weeye farxaas iyadoo maarata la cabirayo oo in maarata lagu dhawaaqo la doonayo wey marka arrimahaas oo kale ayaa maarata kamida weeye marka arrimaha noocaasa oo yani maarata sidaas oo kale ah waa maadaama ay saa yihiin wanaaggaas ay qabaan wax shareecada islaamka ay jidayda marka shay shareecada islaamku jidaydo sunno ah oo qiimo ah inuu yahay ayaa ixtifaalka macnihiisu ay noqonayaan weeye marka culimmadu dhowr weji ayay sheegeen weeye oo dhowrka wejiba ixtifaalka mawliidka nabawiga ah ee sharafta leh in loo ixtifaalo ay wax wanaagsan inuu yahay ay kula tiriyeen dhowrkaa weji waxaa ka mid a mawliidka shariifkaahu wuxuu dadka ku bixinayaa salaad iyo salaam sayidka la salaamo maxamed ah rasuulka alla ah sala allahu calayhi wasalam salaada iyo salaamtuna labadaa haddee waa laba shay oo sharcigu inuu jideeyey la og yahay oo qur-aanka ayaa ku dhawaaqay oo maaragtay amar dadka ku siiyey ilaahay wuxuu yidhi ina allaha wamalaa'ikatu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliiman allaya malaa'igtiisu nabigay ku sallinayaan mu'miniintow nabiga ku salliya oo salaama wey kolka salaada iyo soomka nabiga lagu saliyo salaada iyo salaamtan odhan lahay nabiga lagu saliyo la salaamo iyo alkiisa sharciga islaamka ayaa maarata dalbay weeye wixii kuugu ma marka isu imaashadan iyadaahuna waxay nagu bixinee shaygaas la dalbay oo sharciga lagu dalbay ayay aad inaan samayno nagu bixinee marka ixtifaalku waa shay marka madluub oo shareecada islaamka shay lagu dalbayo oo qiimo leh ayuu maarata uu noqonayaa weeye marka taa ayaaba nooga filanba arrinta labaad dadka dhan waxay og yihiin kutubta mawliidka sharaftalo waxay maarata kulmidaa nabiga dhashadiisioo la sheego shanaa'ilka qiimayaalka uu kulmiyooo la sheego siiradiisa sharafta leedoo la sheego dhaqankii nabiga akhlaaqda nabigoo la sheego khuluqa dabeecada nabigoo la sheego mucjisooyinka nabigoo la sheego aclaamu nubuwati nebiyaalkii nebinimadiisa waxyaalaha calaamada u ahoo la sheego dalaa'ilu risaalati rasuulnimadiisa daliiliyaalkeedoo la sheego waxa oo dhan ay kulminaa weeye muslimiintuna intaasoo dhan inay aqoonsadaan waa shay laga dalbayo weeye kolka sababta looga dalbana waxaa weeye hadda akhlaaqda nabiga inay ku daydaan oo acmaashiisa ay ku daydaan oo mucjisaadka rasuulka ay rumeeyaan ayaa laga rabaa oo aayadihiisa ay rumeeyaan nabinimadiisa wax u caamada inay aqoonsadaan risaaladiisa daliilyaalkeeda inay aqoonsadaan ayaa la rabaa weeye axad marka inkiri karaana ma jiro kutubta mawliidku arrimahaasoo dhan inay maanta gaarsiinay weeye marka arrintaas arrin ixtifaalka mawliidka rasuulka loo sameeyaa sharciga islaamka arrin uu dalbayo inay tahay ayaa arrintaas haddana noo caddaynaya arrinta saddexaad oo arrin ixtifaalkaasu matluub oo la dalbayo inay tahay noo caddaynaya waxaa weeye nabiga sifooyinkiisa kaamilkaa iyo xaalooyinkiisa heerka sare ah iyo akhlaaqdiisa faadilada ah iyo mawaaqiftii uu istaagay nabigu ee nabiilada aheedoo sharafta aheed iyo maqaamaadkii caaliyada aheedoo sare arrimahaasoo dhani waa muna caddayntooda ay maaragtay lagu waajibayda weeye si aan maaragtay inaan yacni maaragtay aan la qaabilno nabiga wuxuu ahalka u ahay aan waxun kala qaabilno iyo maaragtay waxaa weeye iyo inaan jeclaano nabiga wuxuu la gelaayo iyo wax suhuurkiisa oo ku farxayay si aan u jeclaano arrimahaas yani waa arrimo ay korkeena laasim ku tahay inaan ku dhaqaaqno weeye inta annaga taagteenu maarata ina gaarsiin karno weeye innagaanba wax badan ka gaari karno iska daciife marka nabiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaay inay maarata raali geliyo an yudacahu shucaraa in dadka shi- shicirka tiraado ay ammaanaan shicirku ammaanaan sida hadda dadka yani maarata culimmada wan wanaagsan oo saalixiinta ah ay shicirka ugu ammaanaan caqiida fiicani wayasifuhu lwaasifuun dadka tilmaamaa oo inay tilmaamaan nabiga waa raalli geli jirtay Wa- waqad kaana yajdi shucaraa calaa dalika dadka shicirka tiriyo nabiga ka sheekeeya nabigu amaalgudow sii jiray biddacawaati dayibaat dayibaat ducooyin wanaagsan wasilaatil kariimaati iyo weliba wax siin oo xoola ow siiyo ayaa nabigu ugu amaalgudi jiray arrimahaasna wax ka mid a ayaan insha allahu maarata arki doonaa inta kutubta islaamka maaragtay aan akrisanayno ayaan ku arki doonaa ama haddaba casharkeennan intaan ku jirro ayaan arki doonaa wey wixii rasuulkeenna oo ka raali ahaaday sala allahu calayhi wasalam oo amaanid ku bixiyey waa shay maxmuud ahoo la ammaano mashruuca weeye marka shicir in nabiga lagu tiriyo lagu ammaanaayo sidaas ayay mashruucay u tahay weeye ruuxii marka waman zacama kayra daalika sidaas waxaan ahayn ruuxa qabtoo nabiga lama ammaani karo shicr laguma ammaani karo yidhaah faqad iktafaa maa laysa lahu bihi cilmun wafara calaa shareecati islaami kadiban waxuuna cilmi ku lahayn ayuu raacraacay shareecada islaamka ruuxaasi waa ka been abuurtay weeye waa ka ogaaday kolka shareecadu sidaasay xaq noogu caddayn arrinta afraad rasuulkeena sala allahu calayh wasalam weynayntiisa iyo tawqiirkiisa iyo ikraamka nabiga la- la ikraamo la derajeeyo waa arrin awaamirta sharcigu ay ku timid weeye faraxa maalinta shariifta shar- sharafta lahow dhashay lagu farxaayo ee laguna la lagulana faxo in farax la muujiyo iyo in loo kulmo dikri in loo kulmo la dikriyo idcaamu dacaam in loo kulmo dacaam dadka raashin la siiyo ikraamu fuqara fuqarada in la maamuuso oo la derajeeyo cunno la siiyo min aayaati tacdiim a- calaamooyinka weynaynta rasuulka aan weynayheeda ka mid tahay oo daliil u noqonayda wa madaahiri taqriim waxyaalaha maaragtay de- maamuusida nabiga aada maamuusaydo muuqata ayay taasu ay ka mid tahay marka inaad ku farxaydo ood ilaahay u shukrinaydo ayaa maarata arrintaas iyadaa ay maarata ay muujinaysaa weeye marka arrin shareecada islaamku jideeya inay tahay taasi waa arrin diinta islaamka oo dhanu ay maarata caddaynayda wey arrinta shanaad farxa rasuulka alla lagu farxo sal allahu alayh wasalama iyo maaragtay aad in loogu sii farxaahoba waa shay shareecada lagu dalbay weeye qur-aanka kariimka ayaana yimidoo arrintaa ku yimidoo wuxuu yidhi alle qul dhe bifadlillaahi fadliga ilaahay iyo wabiraxmati naxariista ilaahay fabidaalika raa oo fadliga raxmadda ah falyafraxuu mu'miniintu ha ku farxeen wey marka ف- فالآية تأمرنا آيات القرآن كوحينا أمره أن أفرح برحمة الله رحمة إله إنا كفر رحمة وصلي فلق على إنا كفر رحمة هذا هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد كينا ورسولك على محمد أي هو الرحمة المهداة والحديث ألا نسوها الديي والفضل العميم وفضل بلارا الذي تفضل الله به على عداد أدمجس ألا أفضل يقول تعالى الله قرنيا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عالمين تدعون حريصا موية وحكا لكما أينان بنا عالم كاتر حمد أطلع فما دام النبي الكريم هو الرحمة ما دام النبي لأن شرفت له أن حريص يهي وقد جاء الأمر و- والإذن من الله بأن فرح برحمته إذا هي أمر لبضو بحق الله كي ما أدين أن حريص على كفر عنه آه، فهذا يؤنى من غير مماحكة وحا أيضا شك ترين لوجه أن يفرح المسلمون بالنبي الكريم نرجو شرفت للمسلمين تكون فرحان ومولده العظيم ودلسدي سوي إن يكون فرحان وي وحانا كسونا علي حديث صحيحة فرح النبي قال له فرح صلى الله عليه وسلم بل مسلم اسكداي دك قال قال انه كفر انه ما تي ودرجه كهلي آه، آه، انتفاع وحكوتك ارنت ايضا waxaana weriyey xadiidka imaamkeena bukhaariga ayaa weriyey seedkeena cabaas inuu arkay walaalkii abilaha markuu dhinto dabadeed ayuu imaam ku arkay ru'yo ku arkay faqaala lahu wuxuu ku yidhi cabaas abulahab uu ku yidhi maa xaaluka war arrintaadu waa caynkeen faqaala wuxuu yidhi fi naari naaraan dhexda ka fadhiya ayuu yidhi abulahab ilaa laakiina anahu khufifa canii waa layga fududeeyaa kula leylati اثnain habeen kastoo isniina waa layga fududeeyaa wa usnaa min bayni asbuciya haatayni labadaygaan farood oo kuwaana dhexdooda ayaa maaan biyo layga cabsiiyaa wa ashaara ra'sa asbucihi labadiisa farood madaxooda u ishaaray وأن ذلك باعتقاد باعتاق الصويبة عندما بشرتني بولادة النبي وبإخلاع الله صلى الله عليه وسلم أد- وحانا أرنتاس كو قاعد يجري أدونتيجي صويباه markay nabiga dhalashadiisa iyo inay wada muujiday igu bishaareeyay sax awgi waa ku xoreeyada aan iriya darajada ku gaarin arrinka weyn ee xaafidka ibnu jawzi ayaa maaragtay wuxuu xadiiskaas mar uu faalaya ka bixinayey ayuu yidhi faidaaka oo imaamkaasna wuxuu ka mid yahay culimada madhabka xanaabilada ayuu ka mid yahay weeye ibnuljawsi faidaa kaana haadaa abulahbi waa sheekh aad bidcada u diye weeye faidaa kaana haadaa abulahbi abulahab hadduu sidaan yahay alkaafir oo gaalka ahay alladii nazala alqur'aanu bidamihi qur-aankuba caayay juuziya fi naari naar maaragtay eh bidamihi juuziya fi naari bifar isagoo naarta ku jira haddii lagu amaalmariyey bifarcihi bilaylati mawlidi nabiyi sala allahu calayhi wasalama nabiga habeenkau dhasha farxa oo ku farxay mawliidka nabiga dha farxa oo ku farxay haddii xoolaagaa naxariista lagu amaalmariyey famaa xaalu lmuslimiin muwaxidi muslimka muwaxidka oo ilaahay keligii inuu ya rumeeye maxaad u malayn oo min ummati ummadda nabigana ka mida calayhi salaam yasuru wayafraxu bimawlidihi mar kastana kucaya dhalashada nabiga wayabdulu weliba dhiibaya maa tasiru ilay qudratu wix awoodiisu gaartay fii maxabati sal allau alay wasalam nabiga jacaylkiisa ku dhiibayo xoolihiisa ku bixinayo wey marka arrintaa ruux walboo nagamid wey inuu ka qayb qaato weeyo nabiga mawliidkiisa wuxuu heli karo inuu ku bixiyo wey lacamri cumrigeydan ku dhaafay weliba waxaa weeye ruuxa ku bixiya hadduu xataa madaxnimo haysto madaxnimadiisu waa u gaagi hadduu khayr haystana waa usii weynaanaya lacamrihii cumrigeydan ku dhaartay inamaa yakunu jazaauhu amaalmarintiisu waxay noqon min allaahi alkariim xagga allaha kariimka laga amaalmariyo an yudkilahu inuu geliyo bifadlihi alcamiim fadligiisa ballaaran jannaati naciim inuu ku geliyo jannadaas wacallaqa alxaafidu ibnu naasir iddiini dimishqi xaafidka ibnu xaafidka ibnu naasir iddiin adimishqi la yidhahdo xaafidka weyn ah boqol kun oo xadiis oo macsanad nin korka ka hayo weeye bidcad wahaabiyadu waa khuraafi iyo mid nin ay dhihi karaan ma aha وهذا هو حاسب يقول خرافي وما نقض يعني خرافي وعلى روح صاحب بعض بلا هذا يراوي حوق يعني عارف أيام هذا اللي يراوي مرقى وحوي حاسب كاسوين حديث كان فعلا كب حياة وحجري إذا كان هذا كافر جاء دمه بتبض يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في ليلة الاثنين الدائمة يخفف عنه للسرور بأحمد فمظن بالعبد الذي طول دهره بأحمد مسرورا ومات موحدا أي إذا كان هدو هذا نكن قرقار كان هذا كفر قال هدو يحي جاء دمه قال كاسو عيدي سيماري عيدي سيماري تبت يداه تبت يداه لقو عايد في الجحيم المخلد الناس الجحيم أنا لقو وعرنا قال كان أتى أنه هذا يتمد قال كاسو في ليلة الاثنين مع الاثنين الدائمة من توفسئة يخفف عنه إلا قفر بين يعذابك للسرور بأحمد نبي أحمد فعده وكفر حنين محمد ويه نبي قام مقعبا له فما ظن حاد أمه لينبوي بالعبد أدوانك الذي لولا الدهر زمن كي صعدا بأحمد نبي أحمد مسرورا من لقو فرح جيل مسرورا من فرح سنة وما سوى لك كل انت موحينا أكتب إلهي مليه كاسد الدردد سؤال السوق ويبكار يما مرك أنت أهل قد ذلك السادس أنت اللي حاج إيه احتفالك رسولك قيمة فربنا أنا لا تصير يعتبر العلماء culamadu waxay weliba u arkaan haadihi ijtimaacaad kulanyaalkan bimunaasabati الاxtifaal bilmawlid الnabiyi mawlidka nabawiga ah ixtifaalka loo ixtifaalaa munaasabadiisa kulamada dhaca wasiiqan kubra wasiilo weyn ayaa culimadu ay u arkaan weyn wa munaasabatan cudma munaasabo weyn ayay u arkaan weyn litadkiiri الnaasi dadka in la xasuusiyo biumuuri diinihi arrimaha diintooda lagu waaniyo maaragtay wahiya fursatu yanbagii أن يؤثر فيها علماء المسلمين أن يؤثر فيها علماء المسلمين مفا... م... آ... مفاهيم التفكير آ... إلى الله مركا وحوي وأهل علماء المسلمين إلى أسيان ومركا أي ذكر وحسوسين أي ما تفا إليستان عرين وباهن يهوي وهي مناسبات بان موليدكم بمفر بلطع لغوش هذا أخلاق رسولك صلى الله عليه وسلم لغشها كينيا ألابتي سبع لغشها كينيا أرنيه سبع لغشها كينيا dhaqanadiisa oo dhan baa laga sheekaynaya marka waa wixii lagu daya lahay oo diinta sidii loogu xirmayo sida loogu dhaqmayo oo dhan ayaa intaa ixtifaalaadka la dhigayo ayaa la samaynayaa wey marka weliba habeenka uu dhasho kaliya lama sameeye jumcooyinka dad baa sameeya sanadkao dhan dad baa wada waktiyaal fara badan dad baa sameeya mar alle markay u suurageliya dad baa sameeya habeenkaas igu ou dhashayna hadda iyadu waa mid sii qiimo gaara laho waaba farxadtii maarata khaaska aheed weeye iyaduna marka arrintaas waa arrimaha saas oo kale in maarata loogu dadaalo ayaa la doonayaa wey marka munaasabooyinkaasoo kale iyo khayrkaasoo kale in bidco ay naga oojido oo ummadda ay ka lumido ruux muslimuhu maaragtay inuu dul qaato maaha aakhiradiisa inuu maarata sidaas uga baaba'dana ma aha weeye weliba arrimo fara badanoo in la xuso la doonayo ayaa iyaguna jiro sidaas oo kale munaasabooyina sanadka hijriga markuu bilaabayo oo kale waxaa weeye munaasabadii israa walmicraaj oo kale fatxu maka munaasabadeeda markay timaad iyo qaswat lbatri munaasabadeeda markay timaad iyo kuwo kaloo fara badan oo iyagana sidaas oo kale in la sameeyo loo baahan yahay ayaa iyaguna jiro qiimo fara badan iyaguna ay ku jiraan wey arrinta toddobaad siirada nabiga waxaa ku sugnaaday iyo sunnadiisa saxiixada ah nabigeena kariimka sala allahu alayhi wasalam inuu eegi jiray sadanka ku-xidaantiisa dhacdooyinka diiniga ah waaweyn oo maarata uu ku xihan yahay wey oo weliba sabanadii ka horreeyey ah nabiga intaan lasoo dirin marka uu yimaado sabankii dhacdadaas weyn oo ay dhacday fursad ayay noqdeen si loo xusuusto loo xuso dhacdadii hore maarata si loo xuso oo maarata loo xasuusto wey waxaana sugnaaday nabigu inuu weyneeyey cadama bacda alayaami maalmaha qaarkooda nabigu weyneeyey licadamatin maa waqaca fiiha licadamati maa waqaca fiiha min xawaadifa dhacdooyin dhacay waaweyn oo waaweyn oo dhex dhacay aawiya nabigu wuxuu sheegayaa yowma aljumca waa uu weyneeyey cadamadiisana waa uu sheego maalmaha kale oo ka weyn yahay wuxuuna ku sifeeyey yowmu ciid inuu yahay dhowr sababood ayaa nabigu cilla uga dhigayo wuxuu yidhi arrin weyn ayaa dhacdayoo nebi aadan baa la dhalayoo abulbashar ah calayhi salaam aabbaha basharka ah ayaa maaragtay aa ka mid ahay arrimahaas uu ku cilaynayey marka dhacad maalin xataa intaa nabi laga dhigin ka horreeyey oo intaa nabigu dhalan ka horreeyey oo maaragtay yoomul-jumcaha oo maaragtay nebi aadam waagii waa hore in la dhalay ah ayaa nabigu arrintaas wuu ku derajeeyey oo nabinimada xataa ka sii horeyday ayaa maaragtay intaan lasoo dirin oon rasuulka laga soo dhigin oo adduunka oona ku dhalan arrin dhacday oo maaragtay yoomul-jumcahaas nebi aadam in la dhalay ah ayuu nabigu ku weyneeyo wey marka waxaaka halkaa laga faa'iidaystay zamaanka ay sugnaatay nabi ambiyada ka mida in la dhalaao zaman sharaf gaara iyo weynin gaara mudan inuu maaragta yahay wey marka zamankii nebi aadam la dhalay hadduu maalintaa jumcado dajada badan oo noqday nebi moxamed oo nebi aadam iyo khalqiga kaloo dhan ka fili badan maxaad u malaynaysaa maalinkii la dhalay marka maalinkaas aan ku dhegno oo aan ku dadaalno dadka yahuuddu soo dirtoon khayrka doonay siyayna naga luminin maalinkaa isaga ah arrinta sideedaad rasuulka ilaahi sal alay slam waxaa ka ansaxay inuu madiine soo galay weeye watigaa wakti oo madiine yimid yahuud oo soomayda u helay yoomu cashuura maalinta tobanka yoomu cashuura la yidhaah tobanka muxaram marka arrintaa ayuu su-aalo maxaad u soomaydiin buu yidhi markaasna waxaan u soomaynaa dhacdo weyn baa dhacdo waa maalintii nabi muuse la badbaadiyey iyo wamanacahu cadowgo mu'miniinta la jirta nabiga cadowgoodii fircoon hogaaminaa la halaagay shukriyaan u soomaynaa marka nabigu wuxuu yidhi naxnu awlaa bimuusa minku annagaa nabi muuse iskaga habboon markaasuu soomay ummadda kalena hal ummadiisana hala sooma u yidhi nabigu marka taasina waxaa weeye waa xusid iyo ixtifaal maalin dhacdo weyne horay u dhacday oo intii maaragtay nabiga waktiga aan oona dhalba kasoo horeyray ah oo nabigu xusahay u ixtifaalayo wey marka arrimahaas oo dhan ayaa jira wey marka ficilkan iyo amarkan oo rasuulka ka ahaada isagoo ou soomay uuna dadkii amray yani maaragtay dhacdooyinka waaweyn ee diinigaa in lagu gooni yeelo wax lagu xusiisto ayaa arrintan iyadaa ay maaragtay ayna tusina wey si ay maaragtay muslimiintu yani maaligoodii hore iyo waxyaalihii qiimaha lahaa sharafta ahaay oo dhacay si ay ugu ciraadaan arrinta sagaalaad waxaa weeye ixtifaalkan mawliidka rasuulka waxaa maaragtay kaaga muuqanayda halkaas inuu maaragtay yahay waxyaalaha sunnada ah oo qiimaha badan oo shareecada islaamku ay jeceshahay inuu maaragtay yahay ayaa halkaa kaaga muuqanay wey weliba camalfalka lagu camal falaayo bilaadda islaamkoo dhan ayaa camalfalkaas ka dhacay sideed boqol oo sano muddo gaarayda ayaana arrintaas muslimiintu ay ku soo camal falayda wey weliba waxaa ka qayb galay culimo waaweyn oo ajillo ah ayaa ka qaybgeli jiray weeye mawliidkaas iyo ixtifaalka inkaarid ay inkireen iyo inay wax ka sheegeenna weligeedba ma sugnaanin weeye marka waa shay ummaddii muslimiinta aheed maaragtay adduunka islaamka oo dhan ay maaragtay ay sameeyeen wey marka waxaana maaragtay arrintaa iyada ah marka loo daliishanayaa oo fuqahada islaamku ay ka soo qaadanayaan xadiis mawquufa oo sayidina cabdullaahi bnu mascuud ku mawquufa weeye waxaana weeye xadiiskaasi maa raahu lmuslimuuna xasanan muslimiintu waxay wanaag u arkaan fahuwa shaygaasu cinda allahi alafti xasanun waa ku wanaagsan yahay wamaa ra'aahu muslimuuna muslimiintu qabiixa waxay u arkaan fahuwa cinda allahi alaftisu qabiixun kuxun yahay akhrajahu imaamu axmed bin xambal baa soo wariyey marka mawliidka nabawiga ah loo ixtifaalo iyo ta'liifka kutuba laga alifaayo mima ra'aahu lmuslimuuna xasanan waxyaalaha muslimiintu wanaagay u arkeen ayuu ka mid yahay weeye